warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyaata oo aan weli ka quusan hannaankii ay maxkamaduhu laaleen ee b b i gudaha dalka oo laga xaqiijiyey laba boqol iyo kow ah xaaladaha cusub ee cudurka covid ee sagaal iyo toban barasaabka ismaamulka mandheera oo ganacsatada ku booriyey inay deegaanadooda maalgelin ka sameeyaan soomaaliyana waxaad maqli doontaan xaruna carruurta wax lagu baraya gaar ahaan kuwa agoonta ah oo laga dhagax dhigay jubbaland caalamkana waxaan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha israa'iil oo socdaal ku tegay imaaraadka intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa fiid axadda isniinna ay soo gelayso labiyo tobanka bisha labiyo tobnaad ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka waa maalin kenya looga dabaaldegayay jamhuuri dhey oo ah xilligii kenya ay jamhuuriyad noqotay oo ay yeelatay maamulka gudaha kusoo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kale madaxweynaha dalkani kenya mister uhuru kenyatta ayaa maanta soo hadal qaaday geedi socodkii sharci beddelka ee b b i da oo ay dhinac isaga dhigeen maxkamadaha waddanka hogaamiyaha dalka ayaa sheegay in b b i ay tahay riyo la hakiyey balse maalin xilli uuna in lagu tallaabo qaadi doono xilli uu arrimahan ka hadlayay ayuu madaxweynaha dalka yidhi inkastoo ay wajahday caqabad sharciyeed waxaan maanta mar kale leeyahay b b i waa unriyo dhinac la isaga dhigay maalin mar uun way jiraysaa sababtoo ah sida dalka uunan u xamili karin laandheernimo qabiil iyo kala saarid ayuu si la mid ah u qaadi karin matalaad aan cadaalad ahayn oo la weeciyey waa saamayn ku talagal ah waana qasab inaan xallinno madaxweynaha ayaa tilmaamay inay go'aansadeen sharci beddel kadib markii ay ku baraarugeen in dalkaynan u wanaagsanayn natiijada ka soo baxda doorashada ee qofkii loolanka ku adkaada loo arko guulaystaha keliya mister kenyatta wuxuu sheegay in ujeeddadii laga lahaa b b i ee ahayd in la ballaariyo golaha fulinta ee dowladda kenyaanka iyo hogaamiyaasha siyaasadeed ayuu ku baaqay inay qadariyaan kala duwanaanshaha dhanka aragtida ee ka dhexaysa oo ayna xaqiijiyaan in la cubo dulduleelka jira madaxweynaha ayaa ku celceliyey muhiimadda ay leedahay midnimada kenyaanka iyadoo laga tusaale qaadanaya haleeyadii u soo dagaalamay xorriyadda waddanka wuxuu soo jeediyey in casharo laga barto dhibaatooyinkii iyo khaladaadkii horey u dhacay si looga hortago in mar kale gudaha waddanka uu dhiig ku daato
leo nimesema sitaongea mengi. Juzi nilipata nafasi kule bunge ya kutaja mambo mbalimbali mbali ambayo serikali ambayo inaiongoza tumeweza kuyatenda. Siku ya leo ni siku ya kukumbuka mashujaa wale ambao walipigania uhuru wa taifa hili letu la Kenya, wale ambao wamepigania demokrasi ya taifa hili letu la Kenya. Na hapa ambapo tulipo ni pahali ambapo patasaidia sisi kama Wakenya kujikumbusha mema na mazuri ambayo tumeweza kuyatenda, yale mabaya ambayo tumepitia na ambayo twatakikana tusome ndio tusirudie, na pia yale maovu ambaye yametendeka ambaye lazima kama nchi tujikinge na tuhakikishe ya kwamba hatuwezi tena kurudi kwa umwagikaji wa damu.
soddonkii bishii hore ee nofembar ay ahayd markii uu madaxweyne uhuru kenyatta ku difaacay qorshihiisa b b i xilli uu jeedinayey ama khudbad qaran uu baarlamaanka ka hor jeedinay isagoo tilmaamay in xasiloonnida siyaasadeed ay tahay geedi socod maamulkase laga doonayo in uu ka baarandego qorshe ahaan ee waxaa meesha ka saartay maxkamadda sare ee waddanka iyadoo taasi ay ku raacday maxkamadda racfaanka hase haatee dacwadda dhinacyada ama aan iraahda dhinacyada dacwadda u ololaynaya ayaa waxay dacwad geeyeen maxkamadda ugu sarraysa ee supreme court taasi oo aan weli la gebagabaynin b b i ayaa ka dhalatay heshiiskii taariikhigahaa ee sagaalkii bishii saddexaad ee sannadkii labada kun siddeed iyo tobanka ay yeesheen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo madax xisbiga odm raila odinga kadib doorashooyinkii labada kun toddobiiyo tobankii sida weyn lagu kala qaybsamay ku-xigeenka madaxweynaha dalka william samoy ruto ayaa sheegay in dabaaldega jamhuuri day uu yahay dib u milicsiga safarkii kenya ay soo martay dal ahaan wuxuu tilmaamay in iyadoo waayihii hore la xusuusanaya haddana loo baahan yahay in diiradda la saaro mustaqbalka ruuto ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga twitterka ku sheegay in la joogo xilliga la dhisi lahaa kenya muwaadin kasta oo ku nool uu fursad u helayo in uu horumar gaaro william ruuto ayaa xusay inay qasab tahay in iyadoo la adeegsanaya wanaaggii hore iyo midka hadda jira la dhiso kenya cusub xilli uu maanta khudbad ka jeedinaya dabaaldegga maalinta jamhuuri day ayuu william ruto sheegay inaanan loo baahnayn in shaqooyinka la kala doorbido tani oo ah xeeladiisa siyaasadeed ee uu ku garab istaagayo ganacsatada yaryar tuungane pamoja kazini kila siku tuwe na shukrani tukijua kazi ni kazi
waa tahay codka william ruto haddaan intaasi uga gudubna weli waxaad degeysanaysaan warka fiidnimo ee idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka kenya ayaana ku guda jirna anigu ah mawliid maxamed shuuri ayaa warka idiin soo saaray sidoo kalena idinla socodsiinaya isubakad ayaana noo farsamayna oo idinkaga mahad celinaya inaad welina dhegeysanaysaan iminkana dhankaasi mandheera barasaab kismaamulka mandheera cali ibraahim rooba oo maanta xariga ka jaray maqaaxi ama hoteel cusub ayaa ganacsatada ku booriyey in ay deegaanadooda maalgelin ka sameeyaan wariyahayaga mandheera maxamuud maxamed sheekh lafageri ayaa faahfaahinaya
barasaabka ismaamulka mandheera cali ibraahim rooba ayaa maanta ka xarig jaray magaalada mandheera hotel camaara oo ah hotel cusub oo casri ah kaasi oo laga hirgeliyey magaalada mandheera waxa uuna barasaabka kusoo wareegay qeybaha kala duwan ee hotelkaasi uu ka kooban yahay kadibna waxa uu warbaahinta kula hadlay gudaha hotelkaasi isagoona ugu horeynbaa u mahad celiyey milkiilayaasha hotelkaasi camaara waxauna dhanka kale ganacsatada u dhalatay ismaamulka mandheere uu ku booriyey in sidaan oo kale ay deegaanadooda u maalgashadaan si dhanka ganacsiga iyo weliba shaqo abuurka dhalinyarada ay qeyb uga qaadato barasaabka oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu yidhi maanta waxaan joognaa hoteelka cusub oo amaara magaalada mandheera alxamdulilah ilaha mahad iska leh dadka rasilmaalka dhulkoodii soo gashtaa ilaahay ka soka mahad iska leh wadaninimada waa shay aada u muhiim waxaa la rabaa mar walbo annaga ummadeenii soomaaliyeed reer mandheera reer wajeer reer gaales lacagtoodii waxay gashtaa nairobi iyo meelaha kale iyo kauntiyaasha kale rasilmaalkana ummadeenna u baahan horumarkana ummadeenna u baahan dadka macaamiisha moogtahay ka raadsada risqiga magaalooyinkoodii wadaninimada moogtahay lagu tilmaami karaa meeshanna waa meel aada u qurux badan waa aad iyo aadaan ugu faraxnay hotel casri ah oo swimming pool leh oo conference facilitiesna leh restaurant leh meel galabihii lagu qaxwaystana leh marka waan ku faraxnay aad iyo aad waxaan u malayna hadday ugu yaraatana ilaa labaatan qof iyo labaatan iyo shan qof oo shaqaale ah inay meesha fursad ka helayaan sida waddanku ugu hormari lahaa ama countiga ugu hormari laheedna waa marka dadka badi ay rasilmaadkoodii meesha soo gashtaan beddelkii la dhihi lahaa dowladda countiga imisaa qof ay shaqogelisay dowladaha adduunka oo dhan inta qof oo dowlad u shaqayn karta way yar yihiin private sector investment baa shicibku ka faa'iidaysan karaa dadkii ismaaciil iyo iyo qaraabadiisii oo fursaddan meeshan moogtahay rasilmaalgelista moogta ku go'aan gaaray ilaahay ka soke mahad baan idiin celinaynaa annagana dowlad goboleedka mandheera wixii taageeroon idin siin karno waa idin siinaynaa waxayna tusaysaa wadaninimo waxaan rabnaa dadweynaha kale oo soomaaliyeed oo bayc mushtariyaasha ah oo moogtahay meelaha kale waddankan lacagtoodii gashtay inay soo towaan lacagtaas countigooda u baahan rasilmaalgeliska countigooda u baahan private sector investment hal qof uu samaynaa noocan camal directly labaatan iyo shan ilaa soddon qofaa shaqo ka helaa indirectly beeralayda reer mandheera oo dhanna meeshay fursad ka helayaan dukaamahana meesha fursad ka helayaan waxaana rabnaa habka ma- moogta countiga uu ku hormari lahaydna waa taa waad ku mahadsanta aad iyo aad insha allahu tacaala annagana mas-uulkii countiga haddaan nahay eh, iyo walaalkaygii eh, deputy governor iyo odayaasha eh, magaalada oon isla joogno ilaah baan idiin baryayna insha allah inuu ilaah idiin barakeeyo hotelkan cusub ee maanta uu ka xarig jaray magaalada mandheera barasaabka ismaamulka mandheera cali ibraahim rooba ayaa noqonaya hotelkii ugu horreeyey oo noociisoo kale ah oo laga furo magaalada mandheera sida qeybta dabaasha oo aysan lahayn hoteelada kale aadna usoo jiidatay bulshada ismaamulka mandheera maxamuud maxamed sheekh maxamudulla fagar warbaahinta ista mandheera
mahadsanid la fageri madaxweynaha dalka mister uhuru kenyatta ayaa maanta shaaciyay in laga bilaabo bishan diseembar qiimaha korontada ee waddanka uu hoos u dhici doono boqolkiiba shan iyo toban xilli uu khudbada ka jeedinaya xuska qaran ee maalinta jamhuuri dheey oo loo dabaaldego xilligii ay kenya noqotay jamhuuriyad leh maamulka gudaha kadib guumaystihii ingiriiska ayuu mister kenyatta sheegay in horaantii sa- ama horaanta sanadka cusub qiimaha lasii dhimi doono boqolkiiba shan iyo toban tallaabadan ayaa loo ogol leeyahay in kenyaanka iyo ganacsatada looga fududeeyo culayska ka dhashay qiimaha sare ee tamarta mister kenyatta ee hoosta ka xariiqay inuu go-aankan qaatay isagoo ka jawaabaya cabasho uga timid macaamiisha iyo waaxyaha ganacsiga hogaamiyaha dalka intaasi ku dar in wasaaradda tamarta ay bilowday wadahadallo ay la yeelanayso shirkadaha sida madaxa bannaan u soo saaro korontada ee loo yaqaana i p p si dib loogu eego wadaxaajoodka la xiriiro iibsashada si macaamiisha ay u helaan adeegyo u dhima qarashaadka ay bixiyaan mid ka mid ah waxgaradka gobolka waqooyi bare ayaa dhallinyarada ugu baaqay in aynan isku dilin cayaaraha dhexmaro bishaar axmed dhaqane ayaa dhammaystiraya musaydubad cali camey oo ka mid ah duqayda ku nool magaalada gaarisa ayaa ka hadlay dhalinta ciyaarta kubadda cagta kuwaasi oo la sheego in mararka qaar ay isku dilaan kubadda ay ciyaarayaan musaydubad cali camey ayaa dhalinta ugu baaqay inaysan isu dilin kubadda isagoona sheegay in dhaqankan uu yahay mid cusub wax cusuban oo hadda bilowday dhallinyaradii da'yartaanadii ambiir bay dheeli meel baa dheeli loo tegi haddana waa la isdili waxaan dadka ka codsanaynaa dhallinyarada mindiyaha hoosta ku wato waxaan ka codsanaynaa haddaad dheel u kacdaan soo dheela idinkoo nabad inoo imaada yaana maqli nin baa nin duray iyo nin baa nin dilay waa dhaqan xun waa dhaqan aan dhaqan islaam ahayn inkastoo ambiirtaba hadda wax nagu cusuban ay tahay nafteeda laakiin dadkii dheelaayay qaynuun iyo nidaam buu u suubistay qaynuunkaas iyo nidaamkaa ha la raaco iyadoo la faraxsan yahoo la qosliyo sa- gacmaha la ishaysto ha laga soo baxo kiwaanjada dhanka kale master camey ayaa dardaaran u diray waalidiinta ilmaha magaalada joogo aabbihii iyo hooyadii waa inay ka warqabaan haddii aab- aabbi iyo hooyo jirin oo abti iyo adeer u jiro ninka uu la joogo waa inuu ka war ilmaha waa inaan xakamayno ugu dambayntii dubad cali camey ayaa sidoo kale ka hadlay iskuulle qaar oo ku yaala magaalada gaarisa oo la xiray kuwaasi oo uu sheegay in ardayda ay sabab u yihiin bal iskuulkii la akhrisanayaa la dhahay ilmaha waxay dhaheen waan gubaynaaye maxaa loo geeyey meesha ma waxbarashu u tegey mise fowdle iyo wuxuu u tegey dhibaato haye wax baaba xumaan karaa iskuulka cani walbaba aabihii inuu u sheego soomoo hadda gaari saddexdii iskuulba way xiran yihiin neeb gaals baa xiran county high baa xiran g s s baa xiran waxaasna waa dhaqan xumo annaga iyo ilmahan dhalnay waa inaan isla hadalnaa annaga iyo macallimiinta waa inaan isla hadalnaa annaga iyo guddiga iskuulka waa inaan isla hadalnaa waa in bulsho meel u wada jeedo oo waxbarasho rabto oo caafimaad rabto oo hor u socod rabto waa inaan noqono bishaar axmed dhaqane warbaahinta ista gaarisa aad iyo aad u mahadsan yahay bishaar axmed dhaqane oo warkaasi noo soo diray dhanka kale haddii aan eegno dhankaasi iyo ee ama dhinacyada ee ku saabsan cudurka covid 19 iyo waxyaabaha ay maanta sheegtay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta sheegtay in labaatan iyo afartii saacadood ugu dambeeyay ay diiwaangelisay xaaladaha cusub ee cudurka covid sagaal iyo toban oo gaaraya laba boqol iyo kow tan ayaa timid- ayaa timid kadib markii cudursadaha corona laga baaray dhacaan dhan afar kun iyo koob iyo toban tirada guud ee kiisaska covid 19 ee kenya waxa ay hadda tahay laba boqol konton iyo lix kun saddex boqol soddon iyo shan waxaa xanuunka u dhintay labo bukaan oo dheeraad ah inkastoo xiliyo dambe lasoo sheegay tirada guud ee dhimashada waxayada tahay shan kun saddex boqol afartan iyo sideed waa xanuunka ka caafimaaday afar bukaan oo dheeraad ah oo dhammaan lagu daryeelay guryaha tani oo tirada guud ee ilaa ay hadda dadka bogsaday ka dhigaysa laba boqol afartan iyo sideed kun shan boqol shan iyo toban isbitaallada kala duwan ee dalka waxaa hadda ku jira oo korona la xanuunsan boqol siddeetan iyo sideed bukaan iyadoo siddeed boqol soddon iyo afar kale lagu daryeelay guryaha qaybaha dareelka deg dega ee loo yaqaana i c u da waxaa ku jira laba bukaan oo adeegsanaya agabka neef caawiyaha dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa dawooyinka tallaalka ee ka dhanka cudurka covid sagaal iyo toban ilaa ay hadda isticmaashay ku sheegtay siddeed milyan boqol lixdan iyo sagaal kun toddoba boqol soddon iyo sagaal iminkana dhankaasi wajeer wariyahayaga ismaamulka wajeer cabdiraxmaan macaawiye wuxuu kusoo waramayaa in mid ka mid ah xaafadaha wajeer ay ku duruufaysan yihiin caruur agoomaha oo shan ah
cabdifaar cabdulaahi xasan cabdikafaar xaggee ka imaatay dugsi qur-aanka suurday maraysaa soofan saa kama quraacad ilaa saa dugsiga uga imaata waxbamaa cunin maxaa rabtaa inaan kuu keenno hadda waxaan ku qur'aanan rabnaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel waan idin salaamay waa walaalkiin weriye cabdiraxmaan mucaawiye ee waxaan ku sugannahay mid ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer gaar ahaan xaafadda i c waxaannu soo booqannay qoys carruur agoommaah ay joogaan oo shan ah n carruurtan aabbahood afar sano ayuu duugan yahay allah ha u naxariisto carruurtan baahidooda culammadaa nala soo wadaagtay ilmahan hadda waxay ka imaadeen dugsi qur-aan xitaa macallimiintii ku saaciidayaan sidii ay qur-aanka ku baran lahaayeen oo dugsi bilaashay ku dhigtaan ah oo macallimiinta agoon maadaama ay yihiin aysan lacag weydinin hadda dugsiga ayay ka wada imaadeen ciddii ay imaadeenna quraac looma karanin waxaa hadda dabka u saaran galley iyo digir ay hooyadii ilmaha dhashay xalay saqdhexe ee u saartay si dugsiga marka ay uga imaadaan ay u cunaan wallaahi waa calool xumo in caruur agoommo ah oo xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer ee ku nool ama ku sugan saaka ay baahi dugsiga marka ay uga yimaadeen ilaa hadda ay ku joogaan bal waxaan rabaa inaan ugu horeyn weydiiyo xaaladda carruurtan iyo nolosha qoyskan agoonta ah hooyada ilmahan dhashay inay bal faahfaahin naga siiso asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magacayda waa makaay cadow xasan ku nool xaafadda i c f alxamdulilah ilmo aqooma ayaan haystaa waa shan wax hadda oo na saacideeyo ama na garab qabtana ma leh waxaawaye xaaladayna waa alxamdulilah laakiin wax hadda meel nooga imaada ayaan haysana ma laha maxaad masruufataan carruurta maadaama agooma ay yihiin qoyska xaguu ku tiirsan yahay wax hadda haysano ma laha wax dhaqaal meel nooga imaada oo hadda aan haysano ma laha wax uun ani xaafadaha meelahan aan marmar qofan guri usoo tatira qofan balood u xaaqa wax shan boqol mar laba boqol sin ugu soo helo sidaas ayaa halkayna ku nool lahay hadda wallaahi alxamdulilah laakiin hadda wax oo u dayaarsan oo u yeelo hadda oy saan marka ugu imaadaan cunayeen ma laha hadda cambuulo yar oo xale loo saaray unba u saaran kuwaas ay unsugayiin hadda oo la siina hadda ula yira ummadda islaamka walaalaha waxaan ka codsanaynaa inay noo kaalmeeyaan inayna garab qabtaan wax alla waxay heli karaan ay nagu saaciideeyaan haye maxaa kuugu daran hadda oo jecesha in laga caabiyo kow horta waxaan codsan lahaa intay waxaa maha iyo cunaan liisiiye midda labaadna ma aragtay roob hadduu imaado meel aan ka galna ma laha meel oon ku hoyan oo hoyi ah wixii noola arki kara muslimiinta inayna garab qabtaan ayaa meel hoyi noo raadiyaan ee sidoo kale waxaa xaaladda qoyskani oo ka warrama ee inooga warbixiyey sheekh daa'uud guuliye abbood dhowr sano ka hor ayuu dhintay nin mug horb iska danyar buu ahaa iska xoogsatada oo dadka un iska xamaasha hadda carruurtaas dugsi ayay dhigtaan dugsigaas marka hadda nafteeda waxaweye waa la saacidaa saas darteed waxay u baahan yihiin cid kaalmaysa iyo bayna muslimiinta nabigeenana wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam wuxuu tilmaamay agoonta qofkii dhaqaaleey inuu jannada iyo asaga ay ma ku noqonayeen sidaasuu dhahay ana waa kaafil yatiimi filjannati kahatayni filjanna ayuu nabigu yidhi sal allahu caleyh wasalam saas darteed dadka walaalaha muslimiinta waxaan ma artay ka codsanaynaa cid ay soo gaarta ilaah dartiis inay maarta carruurtaas u caawiyaan wax ugu daran wax la cuno iyo roobku meel imaado meel ay ka galaan waxyaala hadda meesha yar oo ay hadda ku jiraan muslimiinta ayaa maarata u saaciday oo ku kaalmeeyey saa darteed in badan muslimiinta saa oo kale bay ugu qabteen dad badan oo dhibaataysan ay wax u kaalmeeyeen ayakana kuwibay ka mid yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii gacan ka geysata oo muuqaalkan uu soo gaara ajir iyo xasan allah ka siiya ilahi wuxuu yihi watacaawanu cala albiri waataqwa haddaba dhammaan ummadda soomaaliyeed ee khayrka jecel waxaa laydinka codsanayaa inaad soo caawisaan een, caruurtan agoonta ah ama qoyskan agoonta ah caruurtan yaryar oo ilaa hadda xitaa koob shah aanan afkooda saarin hooyada uma hayso waxay cunaan waxaa hadda inaga codsanaysa oo ugu daran inay marka ugu horraysa ay hesho waxay caruurta ay ay u quutaan ee, maadaama ay caruur yaryar oo dugsi ka imaata ama qur-aanka kariimka baranaya ay yihiin waxaa sidoo kale ay codsanaysaa hooyadani xilli roobeed markii la gaaro guriga ayay dhib ku qabtaa ee, sidii ee, qolkoo ilmaha dhagax ah loogu dhiso ay roobka uga galaan ay u heli lahayd
taa intaana soomaaliya u gudbin si qoyskaasi agoonta ah loo caawiyo waxaa lagala xiriiri karaa nambarka ah eber toddobo labo saddex lix labo toddobo lix afar labo zero seven two three six two seven six four two
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
iminkana soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta dhagaxdhigay xarun cusub oo loogu talagalay in ay wax ku bartaan carruurta agoonta ay ku nool deegaanada maamulkaasi maxamed ibraahim washington ayaa warkan nooga soo diray magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka jubbaland oo hogaaminaya gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa maanta dhagax dhigay xarunta abjad oo laga hirgelinaya xaafada doofiiq ee waqooyiga magaalada kismaayo dhagaxdhiga xaruntan oo ka kooban goob waxbarasho iyo masaajid islamarkaana loogu talagalay carruurta agoonta ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro xildhibaano odayaal dhaqameed iyo culamaauddiin ugu horey waxaa goobta ka hadlay sheekh cali nuur oo ku hadlayay afka culimada magaalada kismaayo waxa uuna sheegay in xaruntan ay ahmiyad weyn u leedahay carruurta agoonta ah meeshan lagu sheegay inay tahay meel biidnillaahi tacaalaa cusub oo laga dhagax dhigahayo meel waxbarasho diineed iyo maadiba haddii lagu daro agoon iyo dadka tabarta yar haddana si gaar ahaana wax lagu barahayo haddana meesha oo xaafad cusub ah marka kelimadayda oo aad u kooban horta waxaan leeyahay xaafaddu xaafad cusub hadday tahay deegaan barakaysan oo ilaahay idamkiisa nabad lagu dego oo nabad badle markaas magaaladii kismaayo xaafadaheedii ugu soo siyaada allah ka dhigo gaar ahaan meeshan haddana la dhagaxdhigahayo oo waxbarashada loo dhagaxdhigahayo ayadana ma'malkiiyo ujeeddadii laga lahaa ilaahay idamkiisa allah xasiliyo wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaaftii arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland maxamed yuusuf cumar ayaa sheegay in wasaaradda ay ka qayb qaadan doonto dhismaha xaruntani loo dhisayo carruurta agoonta ah annaga ka wasaarad ahaan waa shaqada sida gaarka aan wakiilka ugu nahay dowladgoboleedka jubbaland wixii arrimo diin ku saabsan wixii waqaf ah dhul waqaf ah meel agoon ha laga dhigo masaajid ha laga dhigo madarse ha laga dhigo cidda shaqada kule wasaaradda cadaaladda waay iyo arrimaha diin dowlad goboleedka jubbaland iyadaa wakiil ugu ah barnaamijyadan iyo barnaamijyo kaleba waa wadnaa insha allahu tacaala aadna u soo dhawaynaynaa ee sidoo kale waxaan mar walbaba annagoiba idinkiiba aan iskula dardaarmaynaa sida hore loo sheegay haddii diinteenna aanan kor u qaadin oo aan runtii waxay noo tilmaantay aanan yeelin waxay naga reebtayna aanan ka reebtoonaan waxyaalaha kale oo mar walba prioritiga aan siinayna sax ma ahan wanaagna laguma gaaraayo mar walba waxaan rabnaa inay muhiimka noo tahay barashadeena diinta islaamka iyo fahankeeda iyo ku dhaqankeeda inay noo tahay gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo gebagabadii madasha ka hadla ayaa bogaadiyey dhagaxdhega xaruntani maanta runtii waa maalin farxad annaga noo ah waxaa waddankeenna gaar ahaan degmadeenna kismaayo oon ku noolnahay ku soo kordhay waxaqabad aad muhiima noogu ah bulshadeenna waxaan leenahay aytaam aad u badan kuwa waalidiintooda ku waayey gacamo bani aadan iyo kuwa ajashooda intay dhammaatay ilaahay iskood u oobsadayba runtii waa maalin muhiim noole waxaan uga mahadnaqaynaa ciddii soo qabanqaabaysay dal iyo dibid intay u qayla dhaantay dhulkii u diyaarisay haddana maanta dhagax dhigiisa aan joogno runtii iyagana waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo
aad iyo aad u mahadsan yahay mas-uuliyiinta wasaaradda tacliinta ee jubbalandna waxay kormeereen imtixaanada dugsiyada mawlid cabdi kulmiya ayaa dhammaystiraya mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta kormeer ku tegay iskuullada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasoo ujeedkiisu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa imtixaanaadka teeramka ee iskuullada degmada kismaayo kormeerka ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen agaasimaha waaxda imtixaanaadka iyo shahaadooyinka jubbaland axmed faarax cali aweys agaasimaha waaxda horumarinta adeegyada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland taara cabdi cusmaan gudoomiyaha waxbarashada degmada kismaayo cali ibraahim kheyre markii uu soo dhammaaday kormeerka mas-uuliyiinta ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali aways isagoona ka warbixiyey ujeedka kormeerkooda waxaan maanta soo kormeeray bilowgii imtixaankii sanadugsiyeedkii kow iyo labaatan sanadkii iyo labaiyo labaatan oo bilowday imtixaankii teeramka koowaad ee sanadugsiyeedka kow iyo labaatan labaiyo labaatan imtixaankaas oo ka bilowday dhammaan eh, deegaanka dowlad goboleedka jubbaland ka wada bilowday imtixaanka waxaa u fariistay oo imtixaanka galay toddobaatan iyo saddex kun iyo afar boqol iyo soddon iyo laba arday ayaa galay imtixaanka sanadugsiyeedkan primary waxaa ahaa konton iyo toddoba kun iyo shan boqol iyo sideed arday Eh, secondaryguna wuxuu ahaa shan- eh, konton- eh, shan kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo afar arday ayaa galay
waa tahay warbixintaas oo dhammaystiran warkayaga tobanka habeenimo ayaad ku dhegaysan doontaan iminkana aan u gudbo dhankaasi caalamka diyaarad sidoo ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa gelinkii dambe ee maanta u ambabaxday dalka isutag imaaraadka carabta ee u a e da socdaalka uu bened naftali ku tegaya imaaraadka ayaa ah midkii ugu horreeyay ee rasmi ah safarkan ayaa la filayaa inuu xoojiyo xiriirka labada dhinac ee dhanka dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka saddexiyo tobankii bishii sideedaad ee sanadka hore ee ahayd markii israa'iil iyo imaaraadka ay sixideen heshiis ay ku wanaajinayaan xiriirkooda wararka naga soo gaaraya dalka etoobiya ayaa sheegay in xoogaga ee t p l f ee waqooyiga ee ama gobolka waqooyiga ee dalkaasi etoobiya ay dib ula wareegeen magaalada taariikhiga ah ee loo yaqaana lalibela laba toddobaad ka hor ay ahayd markii ciidamada dowladda dhexe etoobiya ay qabsadeen magaaladaasi caanka kuwa hidaha iyo dhaqanka sida ay xustay hay-adda qaramada midoobay ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee unesco ugu dambayntiina rag hubaysan ayaa lagu soo warramaya inay maanta gobolka khaybar ee waqooyi galbeed ee dalka bakistan ay ku dileen sarkaal boolis oo ilaalinaya koox fulinaysa tallaalka ka dhanka cudurka dabeesha booliiska dalkaasi ayaa sheegay in dilkan uu yahay midkii labaad oo la geysta laba cisho gudahood hal maalin ka hor ay ahayd markii kooxda taalibaan ee bakistan ee magaceeda loo soo gaabay t t p t t p ay toogasho ku dishay askari kale oo booliis ah